أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku guudisay inay xoog ku qaadanayso badda soomaaliya maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee somalilan ayaa sheegay in uu shidaal qodis ka bilaabayo deegaanada uu ka arrimiyo in ka badan labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya xildhibaan ka tirsan riddada ayaa walaac ka muujiyey la wareegidda mujaahidiinta ee deegaanka xawaadley isagoona dhanka kala qiray in ay ku jabeen duulaankii ay ku soo qaadeen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga fagaarayaal ku kala yaal wilaayaadka galgaduud iyo bakool ayaa lagu daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataayib wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa munaasabad maamuus ah u samaysay guddigii wilaayada u qaabilsanaa munaasabadda iyo fantasiyaha maalmihii ciidul adxaa أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku guudisay inay xoog ku qaadanayso badda soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare dowladda xabashida itoobiya ayaa marba marka ka dambaysa sii xoojinaysa damaceedii ahaa sidii marinbadeed ay uga xayuubsan lahayd xeebaha dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha itoobiya gaal abiy axmed ayaa mar kale shaaca ka qaaday in dalkiisu uu kordhin doono dadaalada uu ku raadinayo marinbadeed sida uu ku sheegay waraysi uu siiyey telefishinka e b c ee ku hadla afka xukuumaddiisa abeey ayaa ka dhawaajiyey inuu aad uga xun yahay in itoobiya ay balla-aan ahaato muddo ku siman soddon sano iyo ka badan gaar ahaan tan iyo wixii ka dambeeyey markii eritereya ay ka gooday itoobiya inteeda kale waxa uu sheegay gaalkani in muddadaasi itoobiya balla-aanta ahayd ay soo wajahday caqabado baaxad leh oo la xiriira dhinaca dhaqaalaha iyo weliba saadka waxaana uu dulmi iyo cadaaladdarro ku sifeeyey sababta uu dalkiisu balla-aan u noqday waxaana hadalladiisii ka mid ahaa dulmi muuqda ayaa lagula kacay itoobiya waana in si deg deg ah wax looga qabtaa mar kale ayuu abiy axmed carabka ku adkeeyey mowqifka dowladda saliibiyadda itoobiya ee ah sidii ay ku heli lahayd marinbadeed waxaana uu hoosta ka xariiqay inay dadaal dheeraada ku bixin doonaan raadinta marin u furan badda cas waxaana uu yidhi isagoo arrimahan ka hadlaya itoobiya xaq ayay u leedahay inay hesho marinbadeed himiladeennu waa mid sharci ah cadaaladna ku dhisan damaca itoobiya waxaa ku barbartaagan dowladaha kufaarta caalamka gaar ahaan reer galbeedka oo ay ka mid yihiin maraykanka faransiiska iyo maamulka yuhuudda ee gumaadka joogtada ku haya muslimiinta reer falastiin safiirka maraykanka ee itoobiya ayaa wakaaladda wararka ee itoobiya u sheegay in maraykanku uu si buuxda u taageersan yahay dadaalada itoobiya ee ku aadan sidii marin badeed oo rasmi ah u heli lahayd tallaabadaas oo uu ku tilmaamay mid muhiim u ah dalkiisa labiyo tobankii diseembar labada kun afariyo labaatan ayayd markii murtad xasan garguurtay uu abiy axmed u saxiixay in itoobiya qaadato qaybo ka mid ah badda soomaaliya kadib kulan ka dhacay magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga dhawaaqan cusub ee ka soo yeeray dowladda xabashida itoobiya ayaa muujinaya sida ay u laba jibaartay damaceedii guracnaa ee ay ku rabtay inay xoog amba xeelad mid un ku hesho xeebaha soomaaliya tallaabadaas oo dardar xooggani ay gelisay tan iyo wixii ka dambeeyey heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la gashay maamulka riddada ah ee somalilan mahadsanid cali yare maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee somalilan ayaa sheegay in uu shidaal qodis ka bilaabayo deegaanada uu ka arrimiyo sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed wasiirka macdinta maamulka riddada somalilan ayaa sheegay in sannadaha soo socda ay soo saari doonaan shidaalka ku jira deegaanada uu ka armiyo maamulkooda axmed jaamac oo ah wasiirka macdinta iyo tamarta nidaamka cabdiraxmaan cerro oo u warramay wargeeska the advocate boste ayaa ka dhawaajiyeen laba shirkadood oo laga leeyahay isutaga imaaraadka carabta iyo ingiriiska ay ku howlan yihiin soo saarista saliidda ceyriinka ah ee deegaanada uu ka armiyo maamulka ridada somalilan warbixinta wargeyska ayaa intaa ku dartay in shirkadda ingiriiska ah ee general energy ay shidaalka ka qoodi doonto deegaanada bariga halka shirkadda kale ee laga leeyahay u a raggaas ay ka soo saari doonto agagaarka magaalada berbera general energy waxay laba balog ka heshay bariga somalilan halka raaggaas ay meel u dhow berbera ka heshay balog ayuu yidhi waxa uu intaa ku daray in balogga howshu ay noqonayso labada kun labaatan iyo lix laakiin ay rajeynayaan inuu mar la taabo karo la gaaro sanadka labada kun labaatan toddobada maamulka somalilan ayuuna sheegay wasiirkan u hadlay inaysan weli haysan aqoonsi ay kula macaamiisho shirkadaha dalalka kale ee caalamka taas oo caqabad ku ah saameynta shidaalka kooxa ridada soomaaliya ayaa horey shii sidaal qoys ah la gashay dowladda ridada turkiga halka maamulka somalilan isagana ku adkaysanayo in deegaanada uu maamulo aysan ka fulin karin ajendaha shidaalqodista kooxda riddada ayna u madax bannaan yihiin khayraadka ku jira deegaanada ay ka aramiyaan mahadsanid marwan in ka badan labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii shalay ay mujaahidiintu kula wareegeen taliska maleeshaadka riddada ku lahaayeen nawaaxiga deegaanka mooro eri ee duleedka degmada muqokuri ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta soomaaliya howlgal gaar ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay murtad aweys ibraahim isxaaq oo ahaa dharcad ka tirsanaa sirdoonka riddada xildhibaan ka tirsan riddada ayaa walaac ka muujiyey la wareegidda mujaahidiinta ee deegaanka xawaadley isagoona dhanka kala qiray inay ku jabeen duulaankii ay ku soo qaadeen qaybo ka mida wilaayaadka islaamiga walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo eegaya murtad daahir raamiin jeesow oo ka mid a xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda ay si aad ugu jabeen dagaalka ay la galeen mujaahidiinta isagoona carabaabay fashilkii ay kala kulmeen deegaanka xawaadley oo ay maalmo ka hor isaga carareen ciidamadii kufaarta iyo murtadiintii halkaasi ku sugnaa muddada fog murtad jeesow ayaa ka dhawaajiyey in ciidamadii kufaarta iyo kuwii murtadiinta soomaaliya ee ku sugnaa deegaankaasi ay jabeen weliba ay halkaasi isaga carareen kadib markii ay u adkaysan waayeen duruufaha iyo xabadda mujaahidiinta jeesow ayaa dhanka kale sheegay in cabsi xooggan hadda ay soo food saartay kooxda riddada isagoona sheegay inay hadda ka cabsi qabaan in mujaahidiintu ay ugu yimaadaan gudaha magaalada muqdisho daahir amiin jeesow ayaa isaga oo sii wata hadalkiisa xaqiijiyey in mujaahidiintu ay laayeen murtadiin fara badan madaxda riddadana ay isku dayayaan inay qariyaan halaagaasi gaaray ciidamada murtadiinta marka mar haddii meesha la yidhaah degmada xawaadley ay shal shabaab qabsadeen oo muxuu ahaay laga baqaya amnigiiba khatara isku sugan yahay doorashada laga shaqaynaho qofkii codka dee madaxweynaha asaan rabnaa inaad noo sheego magaaladaas waa la qabsaday xaqiiqda dhabta ah mar walba waxaa fiican waaqaciga dhabta ee dalka isku sugan yahay in laga run sheego ee in maalin walba wax la duugo oo maalin walba wax la duugo maalin daba warliiglaasi ugu imaanaya hadee si aad wax qari u leedahay warliigla idoola taagan la arkaya marka si shacabka soomaalia maalin dhexdaas ay ahayd waxila lahay dad fara badanaa ku dhintay oo muxuu ahay meesha la yiraayo muqokuri aa ku dhiminaya aageed khilaalkan uu sameynaya murtad daahir amiin jeesow ayaa kusoo beegmaya xilli mujaahidiinta ay saacadihii lasoo dhaafay mar kale la wareegeen deegaanka muhiimka ah ee ceelhareeri oo dhacaduleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan kadib markii mujaahidiintu ay weerar ku qaadeen maleeshiyaadkii riddada ee halkaasi ku sugnaa mahadsanid abuuxasaan fagaarayaal ku kala yaal wilaayaadka islaamiga galgaduud iyo bakool ayaa lagu daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataib aan ku horumarno degmada tiiglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo walaalkeen cabdulqani maxamed iyadoo dhowaan ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab filimkii xiisaha badnaa ee lagu soo bandhigay dagaalkii malxamadda ahaa ee cadowga looga xoreeyey siddeed iyo tobankii shawaal magaalada aadan yabaal oo xudun u ahayd duulaankii xasan garguurta ee lagula dagaalamayay ku dhaqanka kitaabka qur-aanka ayaa xalay bulshada magaalada tiyoglow oo si aad ah u wada sugayay hadiyadda ciidda ku daawaday fagaraha al-irshaad ee alaaba lagu daawado aflaamta jihaadiga ah qaala tacaala kam min fi'atin qaliilatin qalabat fi'atan kaiiratan biidni illaah wallahu maca asaabiriin ee, walaale aayadan ayaa ku dhawowday ee, waxaad dareemaysaa ciidankii meesha lagu galay inay ahaayeen laba kun iyo shan boqol wax ka badan ayagoo tiradooda intaas ay gaaraysa ayaa koox yar oo ilaahay subxana watacaala aaminsan ayaa gashay wixii ku dhacayna walaale waanu wada arkaynay ee, waxyaabaha ay ugu yaab badnaa waxaa ka mid ah qaa'inka alwajiis la yidhaahdo oo min culamaa'i suu ka mid ah markuu yacni ciidankiisii uu rabay inuu taxriyadiyo wuxuu rabay inuu aayad qur-aan soo qaato markaas way u gembiyeen macnaha markaas waxay ugu soo dhacday aayadda ilaahay uu lahaa yu'faku canhu man ufik wuxuu yidhi aayad baa ilaahay wuxuu ku yidhi wuu yidhi aayadda way ka luntay waxaa igula yaab badnaa walaalaha alkataa'ib waxay waafajiyeen cadowgii ayagoo sii cararaya macnaha ayay mataqaana hadalka ay dul saareen ilaahay subxaana tacaala waxaan leeyahay mujaahidiinta oo guushaan noo soo hooyiyey intii shahiida ilaaha ka aqbalo intii dhaawacanteen ilaahay dhaawacooda ha u bogsiyo annagana waxaa diyaar u nahay insha allah inaan garabkoodii aan noqonno waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta ah annaga waxaan aaminsanahay ilaahay qolkiisii oo ah sayhuzamu ljamcu wayuwalluuna dubur in mataqaanaa isbahaysiga la jimin doono ayaan aaminsannahay marka gaalo waa jabtay wayna jabi doontaa insha allahu tacaala filigumay baa ka aragay wal eedan yaa badan ka aragay ilaahay subxaana wa tacaala idoo jameelin ilaahay ka jibi bootada iyo wadeen ilaahay subxaana wa tacaala mayba mayba ummadda horta ilaahay ka fadaahi maana gaabkii on hooraan gaabkii on bootaya maana kaafi kala dheerin maana ida ilaahay subxaana wa tacaala mayba an fashili mayba maylana mujaahidiinta oo mayba thuquuraha ka srabaadahay ilaahay subxaana wa tacaala guuri gargaar ilaaha siinsay intay shahidiin shahaado ilaaha ku aqbal mayba garab i gaashaan singana barnaamijku mayba ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta qalbiyo shaafideen si isu ku faylan ilaahay subxaana wa tacaala siin kurajaan intii samaytaan singlana may ballana ilaahay subxaana wa tacaala idoo shaydabi may buaha hormeerna la arrin may bamil oo taqriiban ku oo kale ma sayraan la arrimana oo lugaya markuu may daliilin ta tangeeda yabsho oo ilaahay subxaana wa tacaala jibiya daliilin ta markuu may lana idoo ku jabi siraasidey dhimanyi may lana may buaha walaalan jihaadka haleela may bu garab gaanshaan naqda may bu ay dhiinay adoo soomaali roogda gaalana guurti gaalna badan krinay dhiinay lana insha Allah taala alxamdulilah ilaahay aan ka mahadsan aad iyo aad aan ka farxasagna ma arnay gaaladii oo tiro ii tayo wali haytani seent oo shanta mujaahidiin oo yar ay ilaahay fadlishi waroras may dareema sameelas oodi ilaahay inii sareed oo gaali baadul hadu dumyaan walbaan haynay halkan ka aragnay ilaahay subhanahu wa ta'ala ka mahadsan may fareengan daray indi kitaabkan ilaahay liin dagaalama cizi iyo nasri ata dadkii hadda kor jihaadka hamgiga anigu ka qaadan una dhan dhamaateen un una kana dee walaalayaal may lahaa dagaalka ma indhaheye kitaabka ilaahay iyo baybalka gaalada ma indhaheye xisbullaahi iwa xisbu shaydaani oo gaalada ah may lana gaalada jabta ilaahay adullaahi muslimiinay may lahaa dhallinyarooda dee yarta iyo weyn lan weliba isoo ilaahay gaaladin galansisan kubsan ani gaaladin waddanka guguuri saasaan ka dardaarmay dhammaantiyo un oo ka noolna degmada tiyeeglow yageekna inta ka fiirsanay filin eed iyo eed un hor aan fiirsan inta ka fiirsan mayn sheegay mujaahidiinta iidun hataas oo dan unti oo gaalada wadankan sanka jardoonna hob ilaahay eroon anti iidun iiduma iidiye raaxid towxiidkalka suridoon soomaalidon may kale inta fari unku daray walaalaheena reer falastiin oo hanin iigeela dogeeyaay way lahaa walaalayaalow sabrad wala caaqibadulmutaqina leeri rabta dembe meesku leh muslimiintaas ku leh haweenka muslimaadka ayaa dhankooda muujiyey farxadooda ku aadan inay ku indhaqabowsadeen guuldarrada maleeshiyaadka ridada iyo fashilka istiraatiijiyadda xasan garguurte alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan waliba oganta ka fiirsanay filimaan hasaareen muasasada alkataa'ib gaar ahaan waliba fiirsanay fidinkii inka dambeey ee magaalada aadan yabaal maasha allah safaylaan fiirsanay ooga waliba fiirsanay gaalo oo argagaxday eedan obsadaas runtii waliinka yaa badanaayeen aan oo fiirsaday murtad oo roorayo macuustiis faraga haysada bal waliba iilayaa badan askari dhan oo dagaal xaambahi oo macuustiis faraga haysada roorow yayinka yaa badanayti mujaahidiintan waliba lahaa guulaysada insha allahu biidn illaahi kariim mayba singlana mujaahidiinta meelkasta roogdan sawaro ilaahay dartiisan sawara ununa garabkiinga meelkasta sinroog garabkiinga taagna meelkasta roogdan sinkado ayaana sinka taageersagna gaaliyaba jabta ilaahanka mahasan ilaahay jabi ilaahay manajartisan ilaahay singna jara allah ayaa ku mahadsan murtadiin badan jabkooda waan aragnay ayagoo ah sidii cari dabaca gashay oo kale farxadkooda banaanka daadsan waan aragnay alxamdulilah ilaahay ayaa ku mahadsan kadib walaalaheena mujaahidiinta ayaa ku mahadsan waxaan fariin u dirayaa walaalaheena ku jira sufuufta hore walaalahayga mujaahidiinta ah idinma moognin mana iska jiifno har iyo habeen waa idinsoo ducaynaynaa walaalayaal waxaan idin leeyahay sabra oo dhabar adeega meel kasta aad joogtaan filimkan ayaa shaafiyey quluubta malaayiin muslimiin ah oo ka dhowr sugayay in mar qura ay arkaan fashilka xamlada garguurta iyo burburka maleeshiyaadkii muddada sannadaha ah ay bakhti afuufayeen dowladaha saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah markan aan eegno sida filimkii hadiyadda ciidda ee alkataib looga daawaday wilaayada islaamiga ah ee galgaduud gaar ahaan degmada galhareeri iyo wariyaheenna cabdiraxiim sheekh cali
boqolaal ka mid ah bulshada ku nool magaalada galhareeri ayaa ku daawaday isdaarkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaas oo ahaa hadiyadda ciidul adxa almubaarak wuxuuna ku baxayay laba luuqadood oo kale ah carabiga iyo af soomaaliga isdaarkan wuxuu soo bandhigay jabkii lagu gaarsiiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ku sugnaa degmada aadanyabaal ee wilaayada shabeellada dhexe filimka alkataa'ib waxaa ka soo muuqday maleeshiyaadka murtadiinta oo isku buuranaya luuqyada degmada aadanyabaal kuwaas oo ka cararaya geesiyada towxiidka macarikadii ka dhacday magaalada aadan yabaal waxay ahayd dagaal allaha guul uu ku siiyey addoommadiisa mujaahidiinta ah kuna jebiyey maleeshiyaadka tababarka iyo taakuleenta ka haysta gaalada caalamka kuwaas oo kaashanaya shaydaanka iyo mujaahidiinta oo kaashanaya allah ayaa iskaga hor yimid waxaana ku guulaystay macarakadaasi awliyaa'u raxmaan oo ah ciidanka mujaahidiinta oo u dagaalamaya in raayada towxiidka kor noqoto tan kufrigana hoos noqoto dadweynaha reer galhareeri ayay kula hadashay idaacatul andalus fagaaraha lagu daawaday filimkii xiisaha badnaa ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib waxaan caawa daawanaynaa filin aad iyo aad noo xiise geliyey oo degmada aadyabaal iyo murtadiintii lagu xasuuqay qalbigaynna aad iyo aad u xiise geliyey iyo qalubta muslimiinta ayaan degmada galhareeri ku daawayo u haynaa aad iyo aadaan ugu faraxsannahay sida loogu xasuuqay iyo sida alxamdulilah ay u farxanayaan wax la soo koobi kara maanshuuta iyo odaway iyo maleeshiyaadkii iyagoo dhex ordaaya shuutoo caalweye odawaayo koofi jalanjoola aan ka dhex aragnaa filinka haddaan fiirsayou haynaa marka wax la soo koobi kara maaha wax la fiirsan karaana maahan aad iyo aaday u bahdilan yihiin una cararaayaan mujaahidiintaoo cayrsanaaya iyagoo koor ordaaya ayaa hadda wada fiirsayou haynaa saasaana u wada dambayi doonta wax allaaleya wixii dastuur iyo dimuquraadiyad qaatay dalkay saas uga cararaayaan gudaha iska dhaafi diyaaradahay safaraa qabsado markay guulu sheegtaan ambay war isku toosan ay meediyaha la yimaadiin cagsigiisa ayaa laga arkaa meydaanka oo ay soo bandhigeen walaalaha alkataa'ib jazaahum allahu khayran dhanka kaleeto dadka muslimiinta ah waxay aad ugu bidhaamiyeen cadowga muslimiinta taagdarradiisa gaar ahaan cararka ay ka cararayaan marka goobta dagaalka la isku helo beenta nimanka horjoogayaashooda iyo laftarkooda qaarkood oo waxa ay ku sugan yihiin xaqiiqada ka sheegaya ood arkaysaa inay macnaha mucaarad ahaan iyagoo ka wada ayay meelaha qaar ay qiranayaan xaqiiqadii waxaad arkaysaa sidoo kaleeto culamaa usuu'i oo gaalada ama murtadiinta u fadwoonayay oo magacaas u lahaa inay la soo hor istaageen warbaahinta inay aayado qur'aan iyo axaadiid ay sheegaan haddana aayadda ayna soo qaban karin suuraddana ayna soo qaban karin maca daalika ay dajaalnimo ay la soo istaageen media hortiisa marka caawa waxaan daawanaynaa filin aad u qiimo badan waa filinkii aadan yabaal allah subxaanahu wa tacaala uu ku jaray waxaa weeye dhabarkii kuwii gaaloobay caawa waxaan daawannay qayb ka mid ah fariiqii kufriga oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhabarkiisa jebiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye uu baaba'shay waxaan kaloon daawanaynaa nasrigii weynaay ee dadka mujaahidiinta ah ilaahay subxaanahu muslimiinta bariga afrika muuqaallada waxaa nin kale ka mid ahay cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo halaagsamay iyo saraakiishii gaalada oo ninka yidhaahdo ballan qaadaya inay markaas meesha aysan ka tegaynin oo dagaalka ay wax ka gelayaan sida ninka la dhihi jira shuute wa innii jaaru lakum uu yidhi ninka yidhaahdo eh, ninkan magaca leh ee shuute falamaa taraa'at ilfi'ataani nakasa calaa qabi waid anaa idinla jiro uu yidhi markii ay yimideenna oo ilaahay mujaahidiintii uu keenay nakasa calaa qabi gadaalba uu cararay muqaalada nimankii cadowga ahay oo diiqada yaalla oo ilaahay subxaana mujaahidiinta ay ka tilaabsanayaan ee dhagqoryihii ay qaadanayaan oo waxaa weeye iyo ayagio waxaa weeye cararaya iyo waxaa weeye taliyaashii oo ayagu waxaa weeye ciidankiiba ka ordbashay oo ayagu waxaa weeye ayba ka hormareen uu jibshay kuna tusiyey halkaasi meesha inaysan cayaaro oolin oo meesha waxa yaalla ebel waxaa weeye shaashadaha hadday ka daaban jireen maanta waxaa weeye waxay arkeen waxa goobta dagaalka yaalay arkeen waxaan ku sugnahay eh, galhareeri magaalada galhareeri aan ku sugnaa waxaan daawanay filimkii aadanya waa laga soo saaray oo alkitaab ay soo saarteen daawanay alxamdulilah eh, waan farxad geliyey eh, waxaan dadka muslimiinta maanta ay ku faraxsan yihiin inay haystaan rag mujaahidiina oo waxa weeyaan eh, u dhabar adeegay gaaladii maaragta ay soo duushay Eh, haddana difaaci karaa diinta iyo dadka iyo dalka insha allah taala muuqaalada de walaal waxaa ka mid ahay eh, way badnaayeen waxaana ugu yaab badnaay maaragtay boqol eh, kun qof oo murtadiin ah oo shan qof bursanaysa u- ugu farxad badnaa Ah. marka alxamdulilah aan leenahay waa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku maxsan Eh, raggaas iyo allihii noo soo saaray ayaa ku maxsan kuwa kale oo fara badan ilaahay subxana wa tacaala ha nooga daro galhareeri wax fiican oo indhahayna farxad geliyaan ku fiirsanay ilaahay mujaahidiinta ha guuleeyo cadowgana ilaahay ha jebiyo hadda waa jabeene ilaahay ha isdabarac siiyo ilaahay subxaana wa tacaala guul iyo nasri ilaahay hana siiyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walcaaqibatu lilmuttaqiin waxaan fiirsaday oo yaraa filankii aadaya baala ay ugu yaab badnaay sababtoo ah saraakiil oo sarwaalkanan ka dhacayay oo ekoomka kor ku saaran yahaan u jeedaa ilaahay saraakiishooda geb ha siiyo ilaahay ayaguna isdabarac siiyo ilaahay islaamka guuliyo caaw waxaan daawanayna filinkii haddee kollay la wada sugaya ee aadayabaal marka alxamdulilah aad baan u daawannay waxaan aragnay gaaladii ilaahay oo jabay oo haddee hore igdaal u cararaya iyo bakhtigoodii oo meesha daadsan alxamdulilah aad baan u faraxsannay alxamdulilah waxaa igu yaab badnaa eh, nimankii hadalladoodii hore iyo kuwii hadda lasdul saaray oo aad iskhilaafaya macnaha marka alxamdulilah aad iyo aad ilaah subxana wataala ayaa ku mahadsan nimankii haddee dhahaya hadda waan idinla joognaa Eh, shabaab ninkii shuuta ah wuxuu yidhi shabaab waxaa naga dhexayn jirta buu yidhi miis iyo qalin wuxuu yidhi miisigii iyo qalinkii intaan gidaal u dhigtay yaan qurigii soo qaatay haddana maalintaas waxaa la sheegay inuu gabagiisaba ka cararayba bulshada waxay si weyn uga hamuun qabeen daawashada isdaarkan hadiyadda ciidul adaxa sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya mahadsanid cabdiraxiim ugu dambayntiina wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa munaasabad maamuus ah u samaysay guddigii wilaayadaasi u qaabilsanaa munaasabadda iyo fantasiyaha maalmihii ciidul adxa walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inuu diyaariyey maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya ayaa gutay mas-uuliyad weyn oo ka saarneyd u qudmaynta dadka muslimiinta ah haddii ay yihiin dadka ku nool wilaayaadka ama kuwa yimaada xilliyada munaasabadaha ciidaha ciidan oo ahayd ciidul adxa ee nusoo macsalaameynay waxaa wilaayada islaamiga ee baay u soo ciiday dadweyne fara badan oo isugu jiray qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo qaarkood ka yimid magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo buurhakaba si ay dadka muslimiinta ugula ciidaan fagaarayaasha maamulka wilaayadan ayaa dhankiisa xil iska saaray sidii dadkaas loogu soo bandhigi lahaa nashaadaad noocyo kala duwan oo qaarkood ay ahaayeen risaalo jimicsi iyo musaabaqaad diini ah saddex maalin oo hardan adag uu ka socday musallaha yarmuug ee degmada buulafulay ayaa shalay waxaa mar kale maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu qabtay xaflad heer sare ah oo lagu maamuusayey gudiyada daadihinayay barnaamijkii ciidda iyo raggii hormuudka uu ahaa xaafadaha ee soo bandhigay ciyaarihii kala duwanaa isxoog waraysi iyo martiqaad kadib waxaa goobta la isku weydaarsaday kelimaad bogaadin ah dhammaan walaalahaas waxaan leeyahay acdam allahu ajrakum waxaa waaye runtii waxaa farxad geliseen dadka muslimiinta ah ciidda mashruuceedana wuxuu yahay dadka muslimiinta in la farxad geliyo nashaad helaan tarfiih helaan wax weyn oo qiimo badan loo soo bandhiga runtii waxyaabaha aan soo bandhignayn haddaan nahay reer buula fulaay waa wax aad runtii u qiimo badan aad iyo aad runtii aniga sarax marka idaacadda ka dhegeysta waxaa is tiri runtii wilaayadna waa nagala soo wacaya ummadna waa kugu hambalyeynaysaa marka anigu runtii waxaan isleeyahay wuxuu ahay najaax aad iyo aad u weyn waxyaabaha marka waxaan rabaa dhowr shay inaan ka sheeg waxyaabaha aadka runtii saameynta weyn igu lahaa waxaa ka mid ahaa dadweynaha aadka u faraha badan ee ka soo qaybgalay mashruucaas in dadka muslimiinta aan ka farxino nashaataadkaas faraha badan dadka yimid runtii aad iyo aad ay u badnaayeen aad iyo aad ay u badnaa jazaakum allah khayran liijaanta kala duwan waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayran ilaaha idin barakeeyo waxyaabaha yarka jawaa'ista la bixinaayeen waa waxyaar lagu dhiirigelinaayo aqlaha shay waa in dadka muslimiinta lasu duceeya insha allah tacala jazaakum allahu khayran runtii waa dadaasheen wax wanaagsan waa soo muujiseen qaar ka mid ah raggii qaybta ka ahaa iskudabridka mashaariicdii ciidan ayaa isdultaag ku sameeyey bandhigeedii dhacay macnaha gogashu moogtaa maray albaabka kuu furmata albaabkaa noo furmay een, maskaxdana way shaqaysay waayo waxyaabaha meesha lagu bandhigayo o dhanba wax yacni dadaa waxaa u qaadan kara ciyaar ciyaar way ka weyneed afkaar iyo fikrad saliima lagu soo dhigay marka een, yacni ummadda waxaa la yidhaahdaa towjiih caamka ah yani wax lamida ma jiro towjiih caama meesha ka baxay yani ummadeeni waxaa laysay wax la yidhahdo magefi asagoon la gaarinba qofka hadduu taga xitaa yani dhaqaalaha ku baaba'ay magefa shirkad dhanoo la yaqaano wa hantiilayaal waa maanta cid kalena kama isa yeelan soomaaliya ka yeesheen dhallinyaradiiyaa ku baaba'day dadaa waxaa laga yaabaa waraabaha qofka cunaya maxaa waala walxaqu yuqaala waa naqaanaa meediya hadda inaan ka sheegan diidaye muuye dad la yaqaanaa ilmahooda lagu cunay hantiila ahaa soo marka taa in la dhaho maxaan ku idhahdaa dee kolley meediyaalka caalamiga ah waxay aad u sheegaan magafe iyo barnaamijka tahriibkaa laga digaa ummadeennina iyadoo dagaal socdo jihaad socdo khayr socdo ee baddi ku baaba'e marka sidii weedha loogu sheegi karo in loogu sheega soomaysa mudnayn ya marka waraawadadooga iyo dadka cunaysa meeshay turjumaysa iyo xaaska iyo goronyadu iyaduna maxay is- meesha qolof ahaan ilay xas liskama keenin fikrada ku jirta soomaay ya ninka ama hambeeyaha ah aw xasan wax kasta ha- haafeeyey qabuuradii baaba'shay guryihii baaba'shay ya bad iyo beri wax walba gatay wixii yaraayo noo haray muqadisaadkii yacni marka annagu inaan marka taariikhda iyo ummadda wixii dhib ay geenayso inaan ka sheekayno kusoo saarno la tutusiyo waa wax macnaha aqliga iyo xigmaddaba ku jirto ugu dambeynna qaar ka mid ah raggii ka socday xaafadaha degmada buulafulay ayaa kelimaad goobta ka soo jeediyey sanadkan ciyaaro badan oo xiise leh ee kolley suubini dad oo sagaashan iyo dhowr qof ay ka qayb qaadatay markii tirada la iska daray meel afartan iyo meel labaatan wala jira meel toban iyo saddex iyo meel toban iyo saddex la isku dad sagaashan iyo dhowr qof cunug iyo ka qayb qaadatay yalana sagaashan iyo dhowr qof meel shaqa ka gobaday macnaha marka een, taasa lana tan kalena guddigan kolley dad oo lama qof iyo dad hal qof ee jira lamba hal qof iyo kii lama qof aan shaqeeya maanaa meelis ka baxay walaada oo fashilamina ma jir Een, ciyaaro la bandhigayna ciyaaraha danta ka horun suubini maba jiro fikradigi iyo doctoorka sheegayba fikrad kalo cusub walka meeli ku cusub ama wal uljeed leh lee meelilah ka bandhigi kuley barnaamijkan iskarab qabsadii iyo midnimadii un ka tashan waa dhacday waa ku guulaysan waa suurta gashay ilaahay idankiisa markan saacadan ay wixii ka dambeeyeen nidaamka hadda nu dhisan iyo midnimada hadda un ka tashan iyo wax isla qabashada rikan had goobtan saa oo oo majmuucaadkan oo kala noocnooc aheen goobtan la keena waa rig labaatii kow bir mucaskar u furneey ahay waxaan riwaayaadkan aad ara shirteen waa buurla ka keenay waa hamarla ka keenay waa baydhowla keenay falaashla ka keena ma ahan waa wax maskaxna iyo maska- maskaxdii gudiyaalka uun iska tarsani uun isla jaduleyni uun isallabahni ahayn ilaahay idinkas ciyaarihii meesha la keena dhammaanood waa wax cusub hataa heer waxaa dhacd wilaayaalka kale heerkan unu tartan shireen inay riwaayaalkan inyole bandhigkiikan i kuubeesideen xafladdan ayaa ku soo dhammaatay si qurux badan iyadoona goobta la isku macsalaameeyey laisna cafiyey maadaama muddo maalmo ah ay howlo badan ay dhex marayeen guddiyada iyo raggii loo xilsaaray howlihii ciidda waxaan allah ka baryaynaa inuu naga aqbalo acmaashii wanaagsanaa ee aan soo sameynay maalmahan khayrka badan ee dulxiij mahadsanid abuu ayman guud ahaan dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu